dahor wanaagsan halkan waa dalsan qodobada ugu waaweyn idiin soo gudbin doonana waxaa ugu waaweyn dowladda soomaaliya oo dalka ka mamnuucaysa daawooyin halis ku ah bulshada somalilan oo markii ugu horreysay s c khaatumo wadahadal la furayso si loo soo dayo maxaabiista lagu qabsaday laasxanood madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo ka qaybgalay suldaan lagu calay masaariidhu samareebe beesha mudulood oo tiradii ugu badnayd oo geela gaadhsiiye allaha u naxariistay tacsida caalimkii weynaa ee ismaan xidig wararka dibadda waxaa ugu waaweyn xusuuqa qasa oo ay ka wada hadleen madaxweyne ku-xigeenka maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha gumaystaha
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan meel kastoo joogtaan ood naga dhegaysanaysaan kusoo dhowaada warkii oo fidsan aan ku bilaabe beesha midlood ayaa tiradii ugu badnayd oo geela waxay gaadhsiiyeen tacsida allaha naxariistii jannaha siiyey caalimkii weynaa ee soomaaliyeed ee geeriyooday sheekh cismaan xidig hadba waxaa war nooga diyaariyay waryahayga xasharo oo booqday qaabka geelaasi loo guddoomay aadaad u mahadsanta labaatankaas cunug iyo labaatankaas kun iyo badar dhellaho sugan jira wuxuu saaran yahay inay lama yihiin inay hal yihiina kala sheegi ma kareen uun dheh intaasaa qaraabadaannu tidhi jikada ciddu ku jirtay ooma ha ka dhigto khatinkina ha ka dhigto waxaa la socda duco oo maaragtay kor iyo hoosa dadka ilaahayna ka ducay doonyo soo dhowaadha aad iyo aadaad u mahadsantihiin waa la araxooday warka inaan sii badinna maahine xiriiriyahan ku celinaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun shiikayni weynaa sheekh ismaan xidig allah u naxariisto sabar iyo imaan buuxo allah naga siiyo wuxuu nooga tegayoo dad iyo diineen allah noo barakeey ducad dadkii iga waaweyn iyo duubka kalaa iskale laakiin haddii tacsiil iskugu yimaado in midkaas loo duceeyo annagana ducaysanno waaye akhayaarta iyo dadka gogasha noo fadhiyo uun duwabkiya idiin socdo waxaana u nimid inaan iskaga tacsiyadayno shiiqayni shiiqi weynaayo ummadda soomaaliyeed ka baxay haddee shiiqa soomaali dhanuu ka tegay islaam oo dhan meel walbaa looga tacsiyadayahay haddee waxaan u nimid keliya inaan tacsiyaas gudanno murugta isla qaybsanno oo aan shiiqaynin u ducayno socodkaynu waa intaas waxaan isaga tacsiyaynaynaa si guud gaar ahaan waxaan uga tacsiyaynaynaa sheekheenni sheekh cusmaan sheekh cumar sheekh daa'uud culusow oo ku magadheeraa sheekh cismaan xidig waajibkii ku yimid oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku oofsaday naf dhammaanteenna inay dhedhamanaysa ajashaasu waa markhaati waalidkii annagana dhalay oo zaman ilaa zaman ah ayaa soo dhimanay abuunaa aadam ilaa umunaa xaawa waa waxaan naqaanno laakiin dadka mahudhada ah oo waalidka ah oo ahlulcilmiga ah waxa ku yimid xanuunkooda ayaan dadka si fudud uga go'ynin marka waxaan isaga nimid waa tacsidaas waajibna waaye intii uu ka baxay oo gurigii isaga uu egleelay uu u horreeyo oo culummadiisii iyo saaxiibbadiisii iyo ajilladiisii ay ku xigaan iyo ehelkii ilaa soomaali ay wada gaartay qofku hadduu intaas ilaahay subxaanah wa tacaala mubaalaqa ah ou gaarsiiyo kuma eka reer waa ahlulculamaa olislaam hadday soo dhaaftana waa afrika hadday soo dhaaftana waa soomaaliya meel ka hoosay soo qarisaa ma jirto runtii sida akhyaarta iga horraysa ay u sheegeen waxaan halkan isugu nimid geerida xanuunka badan leh ee sheekeennii sheekh cismaan xidig ee maaragtay caalimkeenni diineed ahaa ee dad badan oo maaragtay maanta dunida daafaheeda jooga cilmigiisa ay aad ugu naaficeen oo maaragtay aan ku dhaqanno wuxuuna ahaa maaragtay dar cilmi oona dhex joogo waxaa keliya oo qisooyinkiisa layga sheegay waxay ahayd in maalin walba looga imaanayo soomaaliya geesaheeda si loo weydiiyo masalooyin cusub oo asaga uu maaragtay uga cilmigeeda maaragtay u samay jiray marka waxaan leenahay shiiqeenna allah u naxariisto wa- ma dhimanina waa dhuntay inta uu waxbaray uu ku tacbay iyo cilmigiisiyaa weli shaqaynaya marka in sha allahu tacaala ilaahay waxaan ilaahay uga baryaynaa in qabrigiisa ilaahay u waasiciyo baac u ahay diinna u ahay sheikh ismaan nabadgelyadii waa iskala shaqaynay anigaya isaga waan ku guulaysannay waxaa timid haddana dardaryo diimeed oo kale oo xagga caqiidaha iyo xagga nikaaxa iyo xagga muxuu ahaay ku saabsan amwaadda wuxuu ka qoray kutub fara badan oo la qaybiyey oo inta culummaa in badan ay haysato intii la qoray oo qoraal ah waana jeclaalahay xataa ruuxa aqrihaya maahane ruuxa aan aqrihayn in inta loo aqriyo shiiqa qoraalkiisa iyo wuxuu qoray iyo siduu rabay au ka ogaado halkaas waan jeclaalahay waxaan rabaa marka inaad ash-
madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa dhuusamareeb uga qeyb galay munaasabad lagu caleemasaarayey nabdoon cabdi xaashi maxamed camaadow
waxaan u hambalyaynaa oon ilaahay uga baryayaa nabadoonka cusub oo nin aan si fiican u naqaano ah nabadoon soo shaqayn jiray ah deegaankaan wax badan ka soo qabtay oon ognahay cabdi xaashi maxamed ilaahay waxaan uga baryayaa xilka ballaaran oo loo dhiibay midkii adduun iyo aakhiro maaragtay ilaahay uu ku- uusan ku ceeban ilaahay inuu uga dhigo beesha soo doortay oo dadka hor keentay oo dadaalka badan ka bartayna waxaan leenahay ayagana inaad shaksi la yaqaano waxtar leh oo runtii go'aan adag soo hormariseen waa ku mahadsan tihiin laakiin waxaan rabaa inaan dardaaran daba dhigo nabadoon hawl sideeda dhanba qabin intaas la eg oo maanta xafladdan ma garanayo xaflad nuucaana oo dhusmareeb lagu qabto aniga ma soo joogin runtii waxaan maanta joognaa goobjoogna u nahay xaflad aad u qurux badan la maamuusay waxaan leenahay nabadoonkii maanta halkan lagu caleema saarayo nabadoone waan kuu hambalyaynaynaa waan kuu ducaynaynaa ilaahay mas-uuliyadda lagu saaray ha kugu ceeb asturo runtii qaraabadii munaasabaddan kuu samaysay na waxaan leenahay waa mahadsantihiin meel walbay ka yimaadeen Een, waxaan filayaa sababta halkan munaasabadda aadka u ballaaran loogu dhigay waa la yaqaanay nabad wanaag somalilan ayaa markii ugu horreysay waxay wadahadal la furaysaa s c khaatumo bishii sideedaad shan iyo labaatankeedii maalin jimcaha somalilan ayaa waxay iskaga soo huleeshay magaaladii ay ku dhaadanaysay ee laasacanood taasi oo dul deganayd ku dhowaad siddeed iyo toban sannadood wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan oo markii ugu horreysay waraysi bixiyey ayaa waxa uu sheegay in ay wadahadal la furayaan eese si khaatumo islamarkaasina ay soo dhoweynayaan wadahadal kasta oo lagu dhexdhexaadinayo sidii laisku dhaafsan lahaa maxaabiistii lagu kala qabsaday dagaalkii u dhexeeyey maamulka somalilan iyo sidoo kale ss khaatumo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa mar hore wuxuuna wuxuu sheegay in somalilan ay xadkeeda gaadhayso xadkaasi oo ah xad beenaad gumaystuhu dhigay oo ay somalilan xad caalami u aaminsan tahay maamulka somalilan ayaa tan iyo markii laga qabsaday maxaabiis aad u tiro badan oo ay ku jiraan saraakiil ciidan arrintaasi aan ka hadal ayaa markii ugu horreysay ka hadlay waxayna sheegeen inay soo dhoweynayaan sidii laisku dhaafsan lahaa maxaabiista labada dhan kala qabsadeen markaynu milicsanno siday maxaabiista somalilan laga qabsaday iyo maxaabiista s c khaatumo laga qabsaday ee u kala miisaan culus yihiin somalilan wax laga qabsaday taliyihii aagga bari faysal bootaan ku-xigeenkiisii iyo sidoo kale saraakiil kale oo ciidan ah, ku dhowaad saddex boqol oo askari ayaa somalilan laga qabsaday halkeese sii khaatumo qofka ugu weyn ee ka haysa uu yahay xildhibaan islamarkaasina inta kale ay somalilan haysa ay yihiin ardaydii ka soo jeeday laascanood ee hubka qaatay islamarkaasina somalilan la dagaalamay ugu dambeyntii somalilan waxay iskaga baxday laascanood waxayna degtay og hadda waxay sheegeen inay diyaar u yihiin wadahadal ay la furaan qodobkana saaxiibayaal adeynta marka waxaynu minicsan doonaa dowladda soomaaliya ayaa dalka ka mamnuucday dawooyin halis ku ah bulshada soomaaliyeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xasan maxamed bulaale ayaa sheegay in dalka laga mamnuucay islamarkaasi mamnuuc ay ka tahay in la soo geliyo daawooyinka loo isticmaalo daroogada oo halis weyn ku ah bulshada soomaaliyeed gaar ahaana bulshada ku nool muqdisho wasiirka ayaa wadigay dadka soomaaliyeed ee ka ganacsada daawooyinka inay ka war keenaan islamarkaasina ay dalka keenaan daawooyinkaasi waxaana ugu hanjabay in tallaabooyin culus laga qaadi doono waxaa sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya sheegay in xukuumaddu ay ka go-an tahay wax ka qabashada daawooyinka si guud gaar ahaan kuwa ganacsatada soomaaliya soo geliyaan oo tayadoodu aada u liidato daawooyinka lasoo geliyo soomaaliya ayaa waxaa la sheegaa inay yihiin kuwo aada u liidato tayadoodu islamarkaasina ganacsatada soo geliya ay dheef ka raadiyaan ayse ka raadin sidii shacbiga soomaaliyeed ay ugu dawoobi lahaayeen warkii duhur saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa mar kale intaan hawada ku kulmayno nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii